madaxweyne maanta reer muqdisho iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan way caraysan tahay waxayna rabtaa inay caradooda muujiso dadka qurxii ummadda u soo baxahayay mustaqbilkii ummaddan indhihii ummaddan dadka ku talagalay ee qorsheeyey in ay indhaha ka ridaan in ay laayaan dadaan dembi lahayn ee dariiqa marahaya oo ayna magacooda aqoonin oo uusan dalab kala jicaynin oo waxba ayna ku haysan een dagaal ku jirin ee hooyooyin leh ee carruur leh ee dhallinyaro meel kasta ka timid leh ee natiijadii imtixaankooda ay dibadda waxbarasho waayi lahaayeen firsanaya la beegsaday inay qarxiyaan ama ay laayaan arrintaasi waxaa dhiilo soomaaliyeed weeye meel kasta oo soomaaliya ku taalla gobol kasta iyo qof kasta oo dareen soomaaliyeed leh qof kasta oo dhiig muslim uu ku jiro arrin uu ka caroodo oo uu ka xuruursado weeye